afhayeen u hadlay ciidamada milatariga dowladda masar ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga ahna taliyaha guud ee ciidamada dalkani inuu kulan la qaatay qaar ka mid ah mashaa'ikhda xarakada islaamiga ah ee dalkani bayaan ka soo baxay ciidamada waddankani ayaa lagu sheegay in weli ay yaalaan fursado lagu dhammayn karo xaaladda murugsan ee dalkani iyadoo la ilaalinayo khariirada nabadda ee dalka loo dejiyey warmurtiyeedka ciidamada ayaa lagu xusay in dalka ay maamulayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ah oo ciidamadu wax lug aysan ku lahayn maamulka siyaasadda waddankani sidoo kale sheekh maxamed xasaan oo ka mid ah culummada la kulantay cabdifataax siisi wasiirka gaashaandhigga ee dowladda masar ayaa sheegay in ciidamada ay ballanqaadeen inaysan xoog ku kala eryi doonin banaanbaxayaasha ku sugan fagaarayaasha raabica iyo alnahda sheekh maxamed xasaan oo la hadlay warfidyaanka ayaa sheegay in kulanka ay la qaateen taliyaha ciidamada milatariga waddankani ay ahayd inaan xoog loo adeegsan banaanbaxyaasha masaarida ee ku sugan fagaarayaasha kala duwan iyo inaan la daadin dhiigga masaarida وعدنا بعدم فض الاعتصامات بالقوة بل وبعدم إنهاء الاعتصامات sheekh maxamed xasaan oo ka hadlayey arrinkaasi ayaa yidhi waxa uu noo ballanqaaday wasiirka gaashaandhigga inaan xoog loo kala eryin banaanbaxyaasha iyo weliba inaan la joojin dibadbaxyada annaga ujeeddada aan ula kulannay taliyaha ciidamada waxay ahayd keliya inaan la daadin dhiigga dadka masaarida ahi sababtoo ah haddii xoog loo adeegsado dadka banaanbaxaya waxaa ka dhalan kara in masar ay gudagasho dagaal sukeeye oo khasaarihiisa aan la qiyaasi karin sidoo kale cabdifitaax siisi waxa uu naga aqbalay in la dejiyo buunbuuninta iyo kicinta warbaahinta gudaha laakiin annagana waxaana laga codsaday inaan dejinno xaaladda masraxyada fagaarayaasha raabica iyo alnahda ولكن طلب منا أن نهيئ الأجواء نحن أيضا عبر منصة رابعة ومنصة النهضة dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ee dowladda masaarida jenaraal cabdifataax siisi ayaa ku booriyey madaxda dowladda maraykanka inay cadaadis ku saaraan ururka akhwaan muslimiinka sidii xal loogu gaari lahaa xiisada dalkani cabdifataax siisi ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey wargeyska washington post waxa uuna caddeeyey inuusan doonaynin inuu isku soo sharxo madaxtinimada dalkani arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo magaalada qaahira uu ku sugan yahay kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington kaasoo kulamo gaargaar ah la yeeshay madaxda dowladda kumeelgaarka ah iyo kooxaha islaamiyiinta ee taageersan madaxweynihii hore kaaliyaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka master william ayaa kulan la qaatay madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalkani cadli mansuur iyo ku-xigeenkiisa maxamed albaraadici sidoo kale mas-uulka ka socda dowladda maraykanka ayaa kulan la qaatay qaar ka mid a axsaabta islaamiga ah ee taageersan madaxweyne mursi madaxweynihii talada laga xayuubiyey kulanka uu kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka uu la yeeshay labada dhinac ayaa kala hadlay xaaladda cakiran ee waddankani iyo sidii looga bixi lahaa mashaqadani master william ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan la qaato wasiirka gaashaandhigga ahna taliyaha ciidamada masar jenaraal cabdifataax siisi iyo weliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeel gaarka ah xaasim al bablaawi arrimahan ayaa imaanaya iyadoo weli kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ay ku banaanbaxayaan fagaarayaasha raabica alcadawiya iyo alnahda afhayeen u hadlay isbahaysiga difaaca sharciyadda dalka masar ee dalbanaya in la soo celiyo madaxweynihii hore ayaa sheegay in ay maanta isugu soo baxayaan banaanbaxyo malaayiin ah oo ay ugu magacdareen malyuuniyadda leylatulqadar si kastaba haatee banaanbaxyo waaweyn iyo rabshado ayaa dalka masar hareeyey tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore maxamed mursi kuwaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan laba boqol oo qof xuseen saxnuuni v o a qaahira